degeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo ee raadii haysana ee qodobada saaka warar kale aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xiriirka kubadda cagta juhur oo codsaday in loo dhiso goromada kubadda cagta caasimada hirshabeelle iskuulada sida gaarka loo leeyahay oo kusoo badanaya magaalada jowhar deeq waxbarasho oo la siiyey gabdhihii kaalmihii hore ka galay imtixaanka shahaadiga ee gobolka banaadir qoysaska soo barakacay colaadaha oo deeq gargaara loogu qeybiyey magaalada baladweyne kulan looga hadlayay bixinta kaararka aqoonsiga qaxootiga magangelyadoonka ee ku nool soomaaliya oo lagu qabtay muqdisho baarlamaanka dowlad goboleedka waqooyi bare oo ansixiyey habaraaca doorashada shirguddoonka baarlamaanka axbaraadka dibadda lasaaka waxaan idiin haynaa donald trump oo madax ka socotay yurub u bandhigay qorshihiisa muddo kororsiga
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa labaatanka bisha agoosto sanadka labada kun shan iyo labaatanka waana subaxnimo arbacaa xiriirka kubadda cagta magaalada jowhar ayaa codsaday in loo dhiso goromada kubadda cagta caasimada hirshabeelle nuur maxamed ayaa soo jeedinaya qodobkaasi gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta jowhar cabdulaahi xuseen sheekh cabdulaahi zeey ayaa codsi ku aadan dhismaha goromada kubadda cagta ee shangole iyo xasey kumaari u gudbiyey madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe gudoomiye zey oo la hadlay rediyo isnaay ayaa sheegay inay muhiim tahay in la dhiso garoomadan maadaama ay baahi weyn u qabaan dhallinyarada iyo kooxaha ciyaaraha wuxuuna madaxweynuhu ka codsaday in la dhiso garoomadan
idina u ballanqaada labadaas garoon hadduu ilaahira madaxweynahana isagana waxaan ka codsanaa in garoonka xeendaab xataa loo helo rooga hadduu ilaah yiraahdo ama gacmo wadajir bay wax ku gooyaan rajoor iskaashata makufta ay ahayd maamaha dhehaysan waa jirtaa kooxaha shacabka rajohar ayagana hadduu ilaah yiraahdo xindaabkaas waa sameysan karan haddaan isku duubnaano isku duubnimadana wax weyn waaye ayagana garoonkaas ina sameysan waa waa waa wacyigelina hal roma oo roma ee hal maalin lagu dhisin caasimada talyaaniga hal maalin laguma dhisin anagana garoonkan waxaan hubaa haddii loo tarfaxeeto in hay-adaha aan iska dhaafi karno anaga ilaan rajooraan nahay intaasoo qoysa ka kooban yahay xataa aniga shakhsiyadeyda kooxaha aan maamulo kooxaha aan maamulo abo waxay noqon karaan weeraan lix boqol ama sideed boqol lix boqol kooxdii loo diro kun buluketi shaqaweyn ay qabanaysaa marka in laysku duubmo wax weyn waaye waa laga shaqey karaa intaas fikirka dhaqaaqa tilaab in la qaado bisaa dhime maahan waxaasoo waxaasoo dhan waa waa sameyn karnaa waxaan faraa dadka reer johar gacmooda jira wax ku gooyaan garoonkan waan dhisi karnaa waxaana lagu yaqaanaa sboorti haddana in loo dhaho sboortigii degmada johar waa dumay idinka idinka idinka beeni karo idinkaan rumey karo wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha waaga mahad celina isagana koobkan hadda uu noo qabtay labo mida labaad i o m edana aadaan u taageersanahay shaqadoon sidoo kale sida ay la shaqeeyeen laba iyo toban maalin dhalin adduunka ayagan koob ay ku aadiyeen way ku mahadsan yihiin sharaf iyo nidaam uu noogu dhammaaday waxaan ka codsanahay hay-adaha kale
gudoomiyaha ayaa dhanka kale baaq u diray shirkadaha iyo ganacsatada in ay ka qayb qaataan horumarinta ciyaaraha
waxaan aan meesha ka marneen ganacsatada reer joore wax walba ganacsatada idan wax walbay sameyn kartaa ilaa lacag dhaqaalo fiican way haystaan hormuud iyo somtel iyo maxay dhahaan somnet saddexdaas shirkad ayagana in ay kooxaan oo ka dhisan degmada in ay min laba koox min hal koox maalgelin karaan ay qaataan dhisida garoomada kubadda cagta waa tallaabo muhiim ah oo lagu horumarin karo ciyaaraha islamarkaana lagu abuuri karo fursado ay dhallinyaradu ku kobciyaan xirfadahooda iskuulada sida gaarkaa loo leeyahay ayaa waxay kusoo badanayaan magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe saare cabdi ayaa soo jeedinaysa macadka luuqadaha iyo tobabarada almustaqbal waxa uu ka mid yahay iskuullada sida gaarka loo leeyahay ee ku yaala magaalada tani jowhar waxaana wax ka barta in ka badan boqol arday isugu jirta wiilal iyo gabdho macadka ayaa bixiya maadooyin dhowr ah oo ay ka mid yihiin afka soomaaliga ingilishka iyo culuumta caafimaadka maamulka macadka almustaqbal saalax mustaf saalax ayaa rediyo isna ugu warbixiyey waxyaabaha lagu barta macadka
aas-aaska iskuulka almustaqbal waxaa la aas-aasay taarikhdu markay ahayd labada kun tobaniyo todobadii waxaana lagu soo aas-aasay magaalada muqdisho kadibna halkan waxaa la keenay xarun kale marka sida ay xaruntii xarun weyn ay ku noqotay bulshada reer jowhar khaasadan bahda waxbarashada waxaan barnaa maadooyin kala duwan sida maadada ingiriiska carabiga sidoo kale luuqada turkiga waa bixinaa heena caafimaadka iyo journalism xataa waa bixinaa marka maadooyin kala duwan a iskuulku bixiyaa ardayda waxaan hubinaa aqoontooda waxaan ku hubinaa imtixaan waxaa jiro oo lahayo monthly exam ardayga bisha markay dhammaato imtixaana laga qaadaa iyadoo imtixaan looga qaadayo bishaas casharadii uu qaatay laba habaa looga qaadi doonaa qaab oo writing oo qoraal ah iyo qaab oo mataqaana by speaking ah aa looga qaadaa qaab hadlitaan ah walaahi caqabado badan way jiraan way ka yimaadaan tusaale ahaan markii ardayda wax isla baranayaan fasalka isugula jiraan oo kale waa dagaala ka dhexdhaco marmarka qaar xeefaaltanay sameeyaan ardayda waxaa jira guddi lalahay c c la yiraahdo iskuulka uu leeyahay inta badan guddigaas aan kala kaashanaa wixii xal ah wixii ayaga soo dhaafana maamulka xaliyo laakiin kuwa waxay kasoo dhacaan guddiga c c kasoo dhacaan qaar ka mid a ardayda wax ka barata macadka ayaa dhankooda iiga baramay fahamkooda waxbarashada asalaamu calaykum horta magaceyga waa cabdikaafi cabdilaahi cumar waxaan ka bartaa maadada ingiriishka markaa weynaado sida nolosheeda u maraysa lahaa oon reer saro u gaaro sidaan ku noqo lahaa ayaan u bartaa waxbarashada maadada ingiriishka waxaan kasoo bilaabay soomaali bata haddana waxaan ku jiraa maadada ingiriishka farqi weynaa u dhexeeya xili maadada soomaaliya barinayo iyo hadda maadada ingiriishka baranayo isku mid maahan luuqadaasi wax badan aan ku dareemay waxaas oo ah inay nolosheeda isbedeshay wax dhan oo qalbigii ku jira isbedelay aan ku dareemay luqadda ingiriiska waxaan kala jiinayaa wax badan inaa ka gaaro oo ka mid tahay inaa macalin noqdo may ma jiro wax aqwad oo lalahay oo la kulmo macalimiinteeda macalimiintii si fiican wax noo baraan si fiican waa noo tarbiyeeyaan awlan asalaamu calaykum magaceyga waa nimca maxamed bare kana mid ahay ardayda almustaqbal waxaana bartaa maadada ingiriiska iyo kombyuutar bikoos ani waxaa jeclaa inaan maadada ingiriiska ku taqhasuso heer weyn ka gaara hamigeyga dhana ingiriis inaan ka hadale qofta dalka ingiriiska may ku dhalta ilne dhaha jecla maxaa saas ay u dhalis inaan barta maadada ingiriis bikoos maalintii ani bikoos gabara maadaama howl guriga qabto fursadna wax waa bartaa fursadna guriga howlka qabtaa maadada oo kombyuutarka inaa sii bartan bikoos haddaa ingiriis bartid kombyuutarna inaa baratid lagama maarmaan inaa baratid xaqiiq waa because labadaad xirfad inaa isku bari kartid oo keeni kartid aa macquule maa in hal xirfada ku taqasusa inaa dhahdid qashnimo maanta haddaa taan ku fishilintid ingiriis ku filintid waa inaa kombyuutarka aad saroga haddaa kombyuutar ku dhacdin inaa oo ingiriiska kor u qaadid waayo een hadda wax saas ugu ma dhigtay ingiriiska ani sanad iska dheh laakiin maadada kombyuutarka bishaana saddex iyo ah ilaa hadda aan ma arkan wax caqabada oo iga horimaada la sheego intaa ka ahaynin marar qaarkeed markaa iskuulka weynka imaada anigoo daalin inaa oo ka caajiso iskuulka barefadka inaa soo aado laakiin taasita aniga caajis hadday qabto caajiska ma fiiriye dhinaca iska bixiyaayo waxbarashada deerada saaraa boqolkiiba boqolaa jeclaan inaa ingiriiska barto magaalada jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa muddooyinkii u dambeeyey kusoo badanaya ardayda baranaysa culuumta caafimaadka iyo luuqadaha deeq waxbarasho ayaa la siiyey gabdhihii kaalmihii hore ka galay imtixaanka shahaadiga ee gobolka banaadir xalima cali ibraahin ayaa faahfaahinaysa
agaasimaha guud iyo agaasinka waxbarashada gobolka banaadir cabdiraxmaan cali maxamed ayaa kulan gaara la yeeshay waalidiinta iyo saddexdii gabdhood ee kaalmaha hore ka galay imtixaanka shahaadiga fasalka sideedaad ee sana dugsiyeedka laba kun afar labaatan iyo shan iyo labaatan waalidiinta iyo ardaydaba la qaadanay wuxuu daba socdaa kulankii dhiirigelinta ee gudoomiyaha gobolka banaadir ee uu ku abaalmariyey xafladii shaacinta uu ku siiyey dacab iyo agab waxbarasho dhammaystiran sidoo kale annagoo stiil fulinayna amarka gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho waxaa waalidiinta la wadaagnay in maamulka gobolka banaadir uu damaanad qaadayo deeq waxbarasho oo dhammaystiran uu siinayo gabdhahaas kaalimaha sare ka galay imtixaankii dhawaan aan shaacinay waxaa u ballan qaadnay oo diyaar u nahay inaan damaanad qaadno mudada afarta sano waxbarashadooda heerka dugsiga sare iyo agabka waxbarasho oo hadba sanad kasta ay u baahan yihiin inaan ka damaanad qaadayno oo maamulka gobolka banaadir uu gacanta ku haynayo sidaas waxaa dheer dugsiga sare markuu dhammaado inuu sidoo kale maamulka gobolka banaadir uu damaanad qaadayo heerka tacliinta sare jaamacadda waalidka waa la wadaagnay hambalyada iyo fariinta gudoomiyaha gobolka iyo damaanad qaadkaas waxbarashada heerka dugsi sare iyo heerka jaamacadeed anigoo ka faa'iidaysanayo fursaddan waxaa rabaa inaan waalidiinta soomaaliyeed ayagana fariin halkan uga diro inay waxbarashada gabdhaha ay dhiirigeliyaan fursadna u siiyaan inay waxbartaan kuwa ku jira hadda waxbarashadooda wadana lagu dhiirigeliyo si ay xeer uga gaaraan waxbarasho saddexdan gabdhood ee kaalmaha koowaad iyo labaad iyo saddexaad ka galay imtixaanka ayaa heli doonaa deeq waxbarasho heer dugsi sare ah muddo afar sano ah agab waxbarasho oo dhammaystiran sana dugsiyeed kasta iyo sidoo kale deeq waxbarasho oo heer jaamacadeed ilaa mustaqbalkooda qoysas kasoo barkacay colaadaha ayaa deeq gargaara waxaa loogu qeybiyey magaalada baladweyn ee xarunta gobolka hiiraan nuur maxamed ayaa qodobkaasi la diyaaraa hay-adda jubba foundation ayaa deeq gargaar ah gaarsiisay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan gargaarkan ayaa loogu talagalay barakacyaasha ku nool kaamamka ku yaala magaalada beledweyne mas-uuliyiinta ka socota hay-adda jubba foundation ayaa lagu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ugaas khaliifa ee magaalada beledweyne zakariya cabdi yuusuf oo ku hadlayay afka hay-adda jubba foundation ayaa sharaxaad ka bixiyey noocyada gargaarkan maanta alxamdulilaah waxaa noo suurta gashay inaan keenno gargaarkii ama emergencygii emergency responsigii ugu horreeyey waxaana maanta noo suurtagalay ilaa ay diyaaradihii saddexdii diyaaradda ugu horreysay inay noo soo degtay oo mataqaana ay ku jiraan hoyga oo mataqaanaa baahiyaha hadda taagan ama aasaasiga hadda taagan ee dadkii u baahan yihiin ay ka mid yihiin runtii waxaa kaalin weyn ka qaatay maamulka qaybihiisi kala duwan iyo hay-adda juba foundation oo implemented garaynaysay donaskii naga sabood garayna uu yahay shalter boxes waa mahadsantahay guddoomiye kusoo dhawow dhammaan waxaan u wada taagannahay hadday noqoto baha humanitarian iyo baha humanitarian si walba oo dadkaas aan wax ku gaarsiin karin inaan wax ku gaarsiino guddoomiye soo dhawow mar koowaad iyo mar labaad kusoo dhawow deegaanka waa deegaankeeni waxaan rajayn doonaa gacan waaba ka geysatay gacanta ugu dambaysan inaad ka geysan doonto inaan mataqaana emergency responsigan dadkiina aan gaarsiino gudoomiyaha degmada beledweyne iyo gudoomiyaha gobolka hiiraan ayaa uga mahad celiyey hay-adda jubba foundation gargaarkan ay soo gaarsiisay barakacayaasha ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan farxad weyn ayay noo tahay maanta inaan goobjoog ka noqonno gargaarkii ugu horreeya ee shelter ah oo soo gaaray magaalada beledweyne kadib markii aan kulamo aan yeelanay dhammaan hay-adaha ka howlgala magaalada beledweyne shirkaas oo uu ahaa shir aan u hadlayna sidii gargaar loo gaarsiin lahay dadka ay saamaysay colaadaha oo xaqiiqdii baahi badan uu qabay in loo sameeyo gargaar waxaan marka hore u mahad celin lahay hay-adda jubba foundation oo xaqiiqdii noqotay hay-addii ugu horreyso ee kasoo jawaab celiso oo maanta noo keentay shelterkii xaqiiqdii aadka u badnaa waa shelter ka kooban dhammaan inta qof bili-aadana u baahan yahay waana ku faraxsanaan xaqiiqdii inaan maanta goobjoog ka noqono waxaan rajeynayna insha allah in ka maamul ahaanna aan u fududeyn doono dadkaas soo barakacay inaan annaga doorkeen aan qaadano ah dadkaas in dibdijin loo sameeyo in gargaar wixii magaalada balweyne ku soo dhoweyno gargaarkii ugu horreeyey oo looga jawaabayey runtii waxyeeladii soo gaartay dadka reer hiiraan oo saameyn ku yeelatay bini'aadanimo gargaarkan runtii oo ay maantay qaybo kala duwan ay ka qayb qaateen oo ay ugu horeeyaan hay-adda juba foundation runtii waa u mahad celinaynaa waana bogaadinaynaa sidaas lamida waxaan u mahad celinaynaa hay-adda w f b oo fududaysay ama kaalin ka geysatay sidii halkan ay kusoo gaari laheeday adeegan iyo gurmadkan gargaarkan halkan kusoo gaari lahaa sidaasi lamida waxaan rabaa inaan u mahad celiyo wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowladda hirshabeelle waa u mahad celinaynaa waxaan leenahay waa mahadsantihiin waxaan rabnaa waan ballan qaadaynaa in ay naga go-an tahay in aan yacni u qoreenno u taagannahay yani dareenka dadka iyo sidii yani wax looga qaban lahaay ha dhowaato hana dheeraato waxaan rabaa sidaas lamida inaan ballan qaadno maanta yacni gargaarka iyo gurmadka hordhac ah oo aan soo dhoweynay in uu gaari doono runtii dadkii loogu talagalay si fada ugu quruxda badanna uu ku gaari doono runtii gargaarkan ama adeegan maanta yimiday waa adeegii asaasiga ah nolosha bini'aadanimada oo ah huggii iyo hoygii iyo agabkii yacni cuntada iyo nuuc kasta oo runtii aan looga maarmin qof bini'aadan ama qoys bini'aadan inuu ku noolaado kulan looga hadlaya bixinta kaararka aqoonsiga qaxootiga mangalyadoonka ee ku nool soomaaliya ayaa waxaa lagu qabtay muqdisho saare cabdi ayaa markale soo faahinaysa kulan looga hadlayay bixinta kaarka aqoonsiga ee qaxootiga iyo magangalyadoonka ku sugan gudaha soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada dalka kulankan oo ay soo qabanqaabiyeen hay-adaha dowladda iyo kuwa caalamiga ah ayaa ujeedkiisu ahaa in la horumariyo nidaamka aqoonsiga ee dadka nugul gaar ahaan qaxootiga iyo kuwa magangalyadoonka ah waxaana kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya wakiilo ka socda urur goboleedka igaad wakiilo ka socda maamul goboleedyada dalka iyo marti sharaf gale gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka axmed xuseen cilmi ayaa ka warbixiyey ujeedka kulankan horaantii bishii abriil ayaan waxaan daafurnay kaarka aqoonsiga dadkaasoo awl hore loo sii jiray dhammaantood warqado maadaama warqadihii loo guuray waxaan qaadanay kaar ayaan qaadanay kaarkii maadaama hadda laga joogo afar bilood waxaan maanta meeshaan u joognaa sidaan u hirgelin lahayn aqoonsigaas sida ku cad sharciga hay-adda qaxootiga ee barakacyaasha qaranka wuxuu tilmaamayaa in dhammaan hay-adda ay mas-uul ka tahay dadka bulshada nugul garabsiintooda iyo gacansiintooda waxaan mar labaad u mahad celinayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha iyo dhammaan dadka bulshada bacinaha aan matalno waxaan sidoo kale u mahad celinayaa war goboleedka igad oo garab istaagay in shirkan la qabsoomo iyo hay-adda qaxootiga adduunka un s r iyo dhammaan maamul goboleedyada hay-adaha qaxootiga barkacyaasha oona soo ajiibay waqhtigooda qaaliga ah dhanka kale maxamed cabdikariin kaarshaha oo ah madaxa fiiska igad ee soomaaliya ayaa dhankiisa madasha kasoo jeediya hadallo kooban sidoo kale in maaragtay engagementgaas private sectorkan aan kor u qaadno ayagana ay garab u noqdaan arrintan in la hormariyo service deliveryga ama adeegyo inay helaan qaxootiga iyo iyo barakacyaasha adeegyada ay helayaan in okay adeegyada ay helayaan in kor loo qaado service deliveryga iyo sidii loogu fududeyn lahaa in maaragtay adeegyada ay ay ay helaanba sidoo kale inaan kulankan u noqdo mid bilow ah dood ah in dadka qaxootiga sidee ku heli karaan waxaa loo yaqaano c t d ama ama convention convention travel document qof walba bini aadana waxa xaq u leeyahay inuu maaragta dhaqaaqo freedom of movement waxa la yidhaahdo uu meeshu rab u safri karo bixi karo meesha dantiisa looga hadlaayo uu tegi karo dadka qaxootiga waxaa u leeyihiin in kulamada ayahooda looga hadlaayo inay tagaan marka ma tegi karaan haddaysan helin c t ds document ama convention travel document adduunka oo dhanna ka jira wadamada soomaaliya dariskala ah oo dhanna qaxootiga ku nool ay access u leeyihin ayna helaan qaxootigaas wadamada dariskeena ugu horeysa kenya ugu dhowdahay ethoobia kulli waxay maaragtay wada helaan dad qaxootiga ku nool documentiyadaas ay access ugu helaan inay u safraan meeshay rabaan movementigooda kulankan oo ay soo qaban qaabisay hay-adaha dowladda iyo kuwa caalamiga ah ayaa ujeedkiisu ahaa in la horumariyo nidaamka aqoonsiga ah ee dadka nugul gaar ahaan qaxootiga iyo kuwa magangalyadoonka ah baarlamaanka dowlad goboleedka waqooyi bari ayaa ansixiyey habaraaca doorashada shir guddoonka baarlamaanka waata wariyeen xaliimo cali baarlamaanka dowlad goboleedka waqooyi bariih ayaa si aqlabiyad leh u ansixiyey habraaca doorashada shirgudoonka baarlamaanka taasoo ah tallaabo muhiim ah oo lagu qaaday dhanka dhismaha hay-adaha sharci dejinta iyo maamul goboleedyada fadhiga oo ka dhaca xarunta baarlamaanka ayaa waxaa ka qayb galay inta badan xildhibaanada cusub ee dhowaan loo doortay kulanka ayaa diiradda lagu saareeyay sidii loo dejin lahaa nidaam cad oo lagu maamulo doorashada shirgudoonka baarlamaanka taasi oo loo arko mid muhiim u ah geedi socodka dhismaha dowlad goboleed gudoomiyaha kumeel gaarka ah ee baarlamaanka oo kulanka gudoominaya ayaa sheegay in ansixinta habraacan ay muujinayso biseel siyaasadeed iyo doonista xildhibaanada ee dhismaha hay-adaha dowlad goboleedka wuxuuna intaasi ku daray in doorashada shirgudoonka baarlamaanka lagu qaban doono wakhtiga dhow iyadoo lagu saleyn doono shuruucyada iyo xeerarka cusub ee la meelmariyey ku ansixiyey habraaca iyo jadwalka in sidaa lagu ansixiyo konton iyo sideed waxaana ka waxaana ka aamusay wax baxay iyo wax joogay baa lix iyo toban xubnood sidaasuu ansax ku yahay habraaca iyo jadwalka ay soo diyaariyeen jadwalka sida ku qoran waxaa la soo xaraynayaa codsiga murashaxiinta iyo sifiyadooda iyo fiiga waxaa la soo xaraynayaa bihi oo ay taariikhdu tahay labaatan labiyo labaatan koob iyo labaatan labiyo labaatan maalinta ay saddex iyo labaatanka tahayna sida ku qoran baynu raacaynaa waa khudbadjeedinta murashaxiinta iyo doorashada iyo dhaarinta waa isku maalin jadwalku saasuu inoogu soconaya sida ha la ogaado go-aankani ayaa loo arkaa inuu yahay tallaabo muhiim ah lagu xoojinayo hanaanka dowladnimada iyo dardargelinta howlaha baarlamaanka iyadoo lagu wado inta toddobaadyada soo socda la qabto doorashada shirgudoonka cusub ee baarlamaanka dowlad goboleedka waqooyi bari markaan dhegaystaha kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo saare cabdixuseen mahadsanid kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada haddii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaada ee suuqyada magaalada jowhar boqolka doolar ayaa heerka qabashada la kala siisanaya lacag gaaraysa saddex milyan oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanaya saddex milyan iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka doolar mareykanka ayaa qabashada la kala siisanaya soddon kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanaya soddon kun iyo shan boqol oo shilinka soomaaliga ah markana micishada bariiska nooca loo yaqaano bariis xamsaha ayaa haafkiisa la kala siisanayaa shan iyo labaatan doolar haafka bariiska safaariga ayaa la kala siisanayaa lix iyo toban doolar baastada nooca loo yaqaano intervella ayaa la kala siisanayaa toban doolar burka ayaa haafkiisa la kala siisanayaa afar iyo toban doolar haafka sokorta ayaa la kala siisanayaa sagaal iyo toban doolar labaatan laha silid cadeyda ayaa la kala siisanayaa soddon iyo laba doolar iyo bar xafaayada nooca loo yaqaano koonfi ayaa bokiskeeda la kala siisanayaa shan doolar caanaha nooca loo yaqaano xilwo ayaa la kala siisanayaa afar iyo toban doolar iyo bar bokiska jubba ayaa la kala siisanayaa laba doolar xubinta sarafka iyo suuqyada magaaladan waa naga intaa markaana xubinta cayaaraha waxaa lasoo afjaray kulamadii toddobaadkii ugu horeeyay bermer liiga xilyareedka cusub kooxaha liverpool man city arsenal ayaa guulo ka bilowday xilyareedka cusub ee horyaalka dhinaca kale tottenham ayaa badisay halka laga badiyay man united kulankii ugu horeeyey waxaa jira xindigo soo bandhigay khabeereed cajiib ah kulamadii la ciyaaray jimcihii sabdidii iyo axadii kooxaha tottenham iyo man city ayaa shaxda ku leh xiddigaha ugu badan iyagoo kuleh saddex xindig halkay arsenal ku leedahay laba xindig kooxa badan oo ay qeyb ka tahay brentford ayaa shaxda ku leh min hal xindig xubinta cayaaraha saakay waa nageynta xubintaas ayaan ugu dambeeyay guud ahaan warkii subaxnimo ee radio wesanaaye